Waaxda Kormeerka iyo Qiimaynta ah ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka daahfurtay Wejiga Labaad ee Qiimeynta Waxqabadka Hay'adaha Caalamiga ah. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay hay'ado ka tirsan dowladda iyo kulankan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo bulshada rayidka ah ayaa diiradda lagu saaray warbixinada iyo waxqabadka mashaariicda muhiimka ah ee ay fuliso hay'adda Islamic Relief. Maxamuud Siciid Nuur oo ah agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimaynta ah ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay shirkan isaga oo sheegay in dowladdu ay la xisaabtamayso hay'adaha caalamiga ah ee ka hawlgala Soomaaliya.
Waxaan ku guda jirnaa wejiga labaad ee la xisaabtanka ee hay'adaha caalamiga ah oo soo bilowday sanadkii hore ee 2024 bishii Noofembar. sanadka cusubna waxaan u gudubnay fayskiisii ama qaybtii labaad ee la xisaabtanka hay-adaha maanta waxaan isu keennay dhammaan hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya qaybaha kala duwan ama sectorska kala duwan iyo hay-adda Islamic Relief Soomaaliya oo shaqo baaxad leh oo aad u weyn runtii dalka ka wada shirka kan ujeedkiisu waxau ahaa la xisaabtan iyo in hay-adda Islamic Relief ay soo bandhigto mashaariicda horumarineed iyo kuwa humanitarianka ay Soomaaliya ay ka fuliso guud ahaanteedba gobol kasta degmo kasta maamul goboleedku doono runtii ha ku yaallo dood runtii wax ku ool ah baa dhex martay hay-adaha qaybta ka ah fulinta mashaariicdaas iyo hay-adda Islamic Relief waxaan rajaynaynaa in shirkan iyo shirarka noocan oo kale ah ay xoojiso daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo xog wadaagista shirka kan waxa uu runtii gogoldhig u yahay tacaamul iyo xiriir wanaagsan oo dhex mara hay-adaha iyagu shaqada fuliya iyo hay-adaha qaybta ka ah ee fulinta barnaamijyada kala duwan ay ugu horeeyaan kuwa hay-adaha caalamiga ah shirkan ayaa ah wejiga labaad ee lagu qiimeynayo waxqabadka hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyaga oo si gaara warbixino looga dhageysanayo mashaariicda muhiimka ah ee ay ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya